bismillahi raxmaan iraxiim kulanti wanaagsan dhammaan ba akhyaarta soomaaliyeed ee ku jirta madasha sigistii ama ka dhegaysan doonta midiyaha waraysigan aynu maanta qaadayno oo maanta inoogu marti yahay wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta khatim state of soomaaliya axmed maxamuud xasan axmed gacmayare oo inooga warrami doona bal xaaladaha cusube ka jira mandaqada khaatumo wayse mana maqashaa
aada iyo aad baan idiin maqlayaa ardaaga lixdanka aad baan idiin maqlayaa
maasha allah ardaaga lixdanka kusoo dhawow iyo ummaddii soomaaliyeed oo hawada kaa dhegaysanaysa iyo kaanaan dhegaysan doontaa bal nooga waran xaaladaha guud ee khaatumo iyo arrimihii cusbaa ka dhacay magaalo madaxda gobolka cayn ee buuhodle
bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdulilahi rabi alcaalamiin wabihi nastaciin calaa umuuri dunya wadin wasala allahuma calaa maxamedin wacala alihi wasaxbi wasalam codkayga ma maqlaysaan si fiican lowdhan clear insha allah
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shacabka soomaaliyeed ee ardaagan ku kulansan waa salaamayaa mudnaanta koowaad waxaan siinayaa reer khaatumo ay gabdhuhu ugu horeeyaan waxaan rabaa un inaan wax yar ka taabto dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhacayay deegaanadeena soomaalina inay inala qaybsato inala maqasho dhibaato uma arko soomaaliya o dhan ba hal xaafada hal ardaa ah hal qabiil ah hal deegaan ah hal luqaba hal midaba hal af ah dhib iguma hayso deegaan walba waxaa ka jira in lala wada socdo isku aragti laga qaato waxaan leeyahay deegaanada waxaa ka jira haddeer wax wacan ma aha runtii anigana hayga filina inaa ardaagan idinka idhaahdo hadal u daran madaxweynihii khaatumo cali khaliif galayd oo dan u ah ama uu ku biirsanayo madaxweyne ku-xigeenkii sidaas si lamidana hayga filina hadal madaxweyne ku-xigeenkii u daran oo uu ku biirsanayo madaxweynihii cali khaliif galayd waxaan leeyahay waxaa meesha ka jira wadnasiib darro laba kun iyo labiyo tobankii bishii koowaad labiyo tobankeedii waxaa lagu sameeyey deegaankaas caasimadii taariikhiga ahayde taleex maamul la yidhaahdo khaatumo state of somalia maamul goboleedka soomaaliyeed ee khaatumo la yidhaahdo saddex goluu lahaa golaha baarlamaanka oo sharci dejinta ah oo uu guddoomiye ka yahay injineer maxamuud sheekh cumar xasan golaha saree dhaqanka oo guddoomiye ka yahay garaad jaamac garaad cali garaad jaamac xafidahu llahu tacaala iyo golaha fulinta oo uu madaxweyne iyo maamule ka yahay rofesor doctor cali khaliif galayd maamulkaasi wuxuu ku calaamadsanaa oo ku sunsanaa inuu yahay maamul soomaaliyeed wixii intaa ka duwan waxaan u cuskanayaa hadalkii guddoonka sare ee dhaqanka garaad jaamac garaad cali garaad jaamac ee uu ku tilmaamay waa khiyaano qaran intaa ma dhaafayo waxaan marka jeclaan lahaa haddiiba ay suurto gashay biqudrati illaahi tacaala ilaahay awooddiisa inay isugu yimaadeen magaalo ka mid a magaalooyinka deegaanada inay iyagu isceshadaan oo isqarsadaan oo wada hadlaan oo isqanciyaan oo daduur dastuurka dul istaagaan runtii taasi may dhicin may dhicin shacabka arrintaasi niyadka bay u tahay arrin xun bay u tahay waa sida lagu kala hoyday midna waa caddaynaya maqa ma ma jecli inaan wax mudaahano ah oo aniga igu soo noqonaya oo aakhiradayda iyo taariikhdayda iyo shaksiyadayda midna aan u wanaagsan inaan halkan ka sheego guddoomiyaha baarlamaanka injineer maxamuud sheekh cumar oo saaxiibkay ah weliba wuxuu yidhi madaxweyne ku-xigeenkii baanu xilka ka qaadnay war arrintaa waxba kama jiraan kooramka uu xilka kaga qaadi lahaa mid meesha yaalla ma aha baarlamaanka khaatumo waa labiiyo soddon xubnood saddex meelood oo labaa lagaga qaadi karaa waa koob iyo labaatan ma haysani markuu ugu badnaa lix iyo toban buu hay taa beddelkeedii fiidnimadii waxaa dhacday madaxweynihii iyo guddoomiyihii baarlamaanka xilka waa ka qaadnay war ma jirto taasina kooramkii lama buuxin noloshu waa wax tambareerina waa wax kooban noloshu in been la sheega maaha qofkuna wax ka daba imaanaya aakhiradiisa adduunkiisa inuu sheega maaha rag iska celi iyo rabbi ka baqna meel ma wada gasho siyaasaddu waa wax danaha dadka ku qabsama maaha wax qof jeclaysiya haddaan damco waxaan jecelahay inaan idiin sheego sidaa way ka duwanaan lahayd oo waxaan jecelahay baan idiin sheegi lahaa wasiir halkaa halkaa weydiino haddaan halkaas su'aal kaa weydiino waxaa hor dhacday tan guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynuhu ay goobjooga ka ahaayeen ee ay gud- madaxweyne ku-xigeenka ay yidhaahdeen xilkii baanu kaga qaadnay waxaa la soo sawiray dee dad ay soo shiray oo la yidhi waa xildhibaanadii gacmaha u taagtay waxayna sheegeen tirada labiyo labaatan ka mid a xildhibaanadii khaatumo inay meesha goobjoog ahaayeen sideed iyo tobanna ay u codeeyeen arrintu marka ay sidaa u dhacday ma waxaad leedahay ma waafaqsana shir dastuurka khaatumo
adeerna waxa la isla garan karo dastuurka khaatumana ma waafaqsana tiro ay cod kaga qaadaan kalsooni madaxweyne ku-xigeenkana ma haystaan golaha sare ee dhaqanka iyo guddi dastuurkaba ka baxsan oo t eleven la yidhaahdo intoo dhanna inay si gaara u astaystaan raggaasi xilka ha noo sii hayeen waradeer anu waxaasoo dhan dastuurkii uma arko waxaan u arkaa waxa weeye in dastuurka lagu garnaqsado oo la yidhaahdo maxaa saxa maxaa khalad ah waxaa khalad ah maamul loo idmaday oo loo dhaariyey oo loo dhaariyey oo aada warbaahinta ku wada haysaan in barqof si fudud loo yidhaahdo maamulka hargeysaanu ku daraynaa arrintaasi dastuurkana ma waafaqsana rabitaanka shacabkayagana ma waafaqsana laakiin aadamigu wuxuu u samaysan yahay wakhuliqa alinsaanu daciifan buu ilaahay yidhi dacfi buu ilaahay ka sameeyey bani aadamka inay qirtaan khaladkaas inay galeen ku soo noqdaan saaxadii deegaanada khaatimee loo dhaariyey haddaanay u qumi karin oo fudin karin in deegaanada maamul laga hirgeliyo dadkiisa la mideeyo deegaanadiisa dadka sida wiilasha sida khaldanintooda laga xoreeyo arrintaa inay qirtaan oo ka noqdaan baa muhiim aan lahayd dadka uu hogaamiyaha u yahay xurmad leh doctor cali khaliil saleed haddii taasi dhici weyday qolada kale ee uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenku mindimi ku mindi ku taagtu waa shacabkayga niyadtabkiisa anna ma qaadanayo aniguna constitutionkii dadkani qorteenna kama badni guddoonkii golaha sare ee dhaqanka xafidahullahu garaataamacna kama badni arrintaasina khiyaamo qaran bay hayden waa in la qirtaa dadkana taladooda ciddii aan u qumi karin deegaanka inay maamulka ergelisa waa inay si ceeb la-aan ay isu casisaa dadkana tidhahdaa hoggaanka waa ku fashilmay aad baad umahadsan tahay weli mar mar uu ka hadlayey madaxweynuhu arrintaana uu ta'kiidinayay sababaha uu u qaatay dhiilkaas wuxuu aada carabka ugu celceliyey reer khaatumow cid idin rabta oo soomaaliya dowladda federaalka anigaa joogay sideed bilood baan soo fadhiyey war xaggay war xagguu ka imanayaa qofka ka keenaya xamar maamul goboleed ay kaatumo leedahay arrintaasi daliil miyay u noqon kartaa marka loo eego aasaaskii khaatumo iyo sharciga u yaalla in uu madaxweynuhu maadaama uu guus ka joogo dhinacaas uu sidan uu yeelo yeeli karo ama qaab nooca wax u eg uu ku takrifari karo ama tala gooniya ku gaari karo
aada iyo aadna anoo kuu mahadinaya shacabkayna dhegaysanayana ixtiraamkooda siinaya si gaara dadka reer khaatumo walaalow madaxweynuhu sharciga wax ka badan ma aha mas-uuliyaddii aanu u dhaarinay anigu aan guddoomiyaha doorashada ugu ahaa xildhibaankiisa ku ahaa wasiirkiisa ku ahaa xayndaabkeeda kama bixi karo awhaami maleyaal kuma xukumi karo dadka aniga inuu yidhaahdo madaxweynehayagii waxaana aqoonsaday somaliland arrin soomaali cay ku ah baan u arkaa arrin taariikh xumo meel xun dadka reer khaatumo dhigaysaan u arkaa anigu qabiil soomaaliyeed baan ahay qabiil aan iga dhul weynayn iga taariikh wacnayn iga dadnimo badnayn inuu yidhaahdo madaxweynehaygii way ku aqoonsadeen aniga taasaaba cay iigu filan ima aqoonsanayaan anna iyaga ma aqoonsan iyo waxay dhaqanayaan ha dhaqdeen waxaanu isugu imaanaynaa dalladda soomaaliyeed jamhuuriyaddii soomaaliya labadii qaybood ee ingiriiska iyo talyaanigo kala gumaysan jireen ee lixdankii halka jamhuuriyad noqday taasaanu isugu imaanaynaayo aniga waxba yaya aqoonsanin la ii baryi maayo la ii maslixi maayo soomaalina cid dhibaato iyo foolxumo iyo duulaan iyo dhulkaqaad iyo ceeb ii geysatay oo taariikhdaydii kiriimka ahayd xagxagejo ku samaysay oo aan beelaha waqooyi galbeed iyo togdheer ahayn garan maayo waan ka sugayaa ilaa ugu dambayn madaxweynuhu inta uu ka nool yahay ereygaa beesha waqooyi galbeed iyo togdheer baa idin qoonsatay inuu raalligelin ka bixiyo aadna waad umahadsantahay kusoo dhawoy su-aasha dar okay haddaynu usoo noqono arrintii buuhoodla ka dhacday markii madaxweynaha iyo guddoomiyuhu arrinkaas sharci darrada ku tilmaantay ay ku kaceen waxaa dhacday in madaxweyne ku-xigeenkiina uu ururiyey xildhibaano tiradooda laga badiyey tiradii guddoomiyaha iyo madaxweynuhu ay hayeen kadibna ay halkaa xilka kaga qaadeen guddoomiyihii baarlamaanka guddoomiyihii ay ku doorteen guddoomiyihii markay doorteen kadibna ay madaxweynihii cod u qaadeen isagana ay ka qaadeen waxaasoo dhammina ay dhaceen saacado gudahood ama maalin gudahood arrintaa bal markaad iyadana si gaara isu dul taagtid ma sharci darrada sharci darradeedii unbaa maxaa bal halkaa isu ka maadaama aad weliba noo sheegtay inaad xildhibaanada khaatubana ka mid ahayd arrintaas waa waa ku weydiin doonaa insha allah
waxaan walaal mar labaad kugu celinayaa mar walba waxaan ka tegayaa sida qalbigaydu jecel yahay oo sida saxda ah ee sharcigaana waan sheegayaa sida danaha dadka reer khaatumo dantoodaas soomaalina u dan ahee u wanaagsan baan sheegaya labada kulan midna sharci ma ahayn ragow rag iska celiya waxa saxda ah ee lagu heshiiyey oo dastuuradu ay yihiin heshiis bulsho labaduba way ka baxsanaayeen labadooda midna kooramka ma buuxin kama hadlayo shacabka oo dee taas aragtideedaa la qabay laakiin waxaan ka hadlayaa waxa weeye labadii kulan midna sharcigii khaatumo ma ahayn ragow rag iska celi iyo rabbi ka baqduna shaqa iskuma laha ana waxaan ka hadlayaa waxa weeye labadaa kulan difaac iyo weerar bay ahaayeen labadooda midna ma taageeraya aakhiradeedaan gaar u leeyahay shacabka reer khaatumo iyo soomaali weyn ay dhegaysanayeen olaha ceedina uma quuro aakhiradeedana kuma iibsanayo labada kulanba waa baatil walaal halkaa ku dhaaf waa mahadsan tahay wasiir maadaama ay labadaa kulan ee baatilka ah ee ragow ragiska ceeliga aynu ku tilmaanay ay ka dhacday meeshii arrinkaasina uu shalay dhacay adiguna aad ka mid tahay aqoon-yahanada iyo dadka ummadda reer khaatumo ay ugu kalsoonida badan tahay aanuna dareemayno dee xaaladaha cusub inaadan ka seexane kollay aad xogogaal badan iyo hawl kaga jirtid muxuu noqonayaa marka xalka lagu soo dabaalayo oo labadan qalada iska daba dhacay maanta oo aan u malaynaya inayna twenty four hours kasoo wareegin ay stageka ay taagan tahay ama xaaladdu meesha ay marayso maxaan briefid naga siinaysaa marka maxaase hawlgal laga sameeyey
aada iyo aad baad umahadsantay waa su-aalaan jecelahay dadka xaqiqaadka ama indheegaradka ahina dhacdooyinkan hadda socda kama aamusnee waa lagu shuqulan yahay wax badanoo ka mida inaan ka hor dhacana ma jecla aniga iyo badeedhahayga maanta bishuu caawa waxaa soo gelaysaa walaal waa afar toban maalmood kabacdi sanadkii saddexaad baa u buuxsamay maamulka khaasumo maandhayska iyo mas-uuliyadaha xilalkee magacaa mooyaane ilaa hadda hal degmo iyo hal suulo maamul lagama samayn anigu waxaan soo jeedinayaa maamulku inuu qirto inuu guuldaraystay inuu qirto inuu guuldaraystay dadkana u sahlo oo u fududeeyo in si deg dega la isugu yimaado shir la isugu yimaado lagu wada lagu garnaqsado duruufaha maamulka loo socodsiin kari waaye laysla socodsiiyo inta la hagraday ama laga been sheegay ama masaalix khaasa loola leexday ama wax kale lala qoortay in lagu doonana laysla qiro maanta sanaba ka hor sidii warbaahintu ahayd maaha aqoontu sidii ay shalay ahayd maaha tacliimta la bartay iskuullada laga bartaa siday ahayd maaha habka wax laysugu gudbiyo ama masaalixda markaa taagan loo akriyaana sii maaha waxaan leeyahay ha lagu soo dhawaado danta shirka reer khaasumo inuu dhaco oo buuhoodla ka dhaco oo dhakso u dhacaa waa in aan laga warwareegin waa inaan meelo kale loo kaashan waa inaan meelo kale la isku xoqin waa in la qirtaa saddexda sannadood halka sanad waa saddex boqol iyo lixdan iyo shan maalmood qofku kun maalmood wuxuu ku qaban waayey anigu ma garanayo fursad kaloo la siiyo wuxuu ku qabanayo waa inaan dadka intaa in ka badan niyad jab loo samaynin ee la yidhaahdo aynu isu nimaadno shirno waxa danteenana si saxdaa uga uga hadalno waxaa halku dhig ah waxaa maslaxadda runta ah waxaa mabdaca reer khaatuma uusan marnaba dhaafi karin inay soomaaliya ka mid yihiin inay jamhuuriyaddii ka mid yihiin inaanay deen waxay dhisatay u hunguroonayn haddii maamulku ku shaqayn kari waayo damaca iyo rabitaanka iyo hanka dadkoodana war nasiib darrada ugu weyn ee dadka ku dhacday magacyaba u kala yeeli maayo waxaan leeyahay maamulkii aan dhistay wixii loo dhistay buu dabamaray golayaashiisana guddoonkiisii sare ee dhaqankaa sheegay ha ku soo dhawaadeen danta waxba iyaguyo cidlo isku maagin shir deg degoo la isugu yimaado ha aqbaleen ha ku ducaysteen ha nagu sugeen aad iyo aad baa umahadsanta
weli waxaynu ku dhex jirnaa ardaygii sigistii iyo waraysigii wasiir axmed maxamuud xasan axmed gacmo yare ee uu inaga siinayo mandaqada khaatumo iyo xaaladaha ka cusub wasiir si fiican baad u dhigtay haddii aynu inagoo gebagabo ku dhow aanu mar kale kugu soo celino mikrofoonka annagoo rabna inaanu ka bogsanno ama aanu wax ka fahanno xaaladaha ka cusub khaatumo waxay argument ka bixiyaan dadka sida gaarkaa u taageersan garabka madaxweynaha ee leh waxaa saxa sharciga lagaga qaaday madaxweyne ku-xigeenka mooshinka in ay u sababeynayaan in madaxweyne ku-xigeenku uu ka hor yimi xukuumaddii uu madaxweyne ku-xigeenka ka ahaa oo guddoomiyihii iyo madaxweynihii iyo wasiiradii kale hawl ay wadeen oo u arkaan dantii reer khaatimo uu ka hor yimi shaqadana muddo badan uu ka maqnaa mooshinkiisuna uu muddo soconayay arrintaas sidaa sax miyay ku tahay mise waxbaa ka bedelan maadaamaad xildhibaan khaatibana aad ahayd
walaalow mar kale waad mahadsan tahay anigu looyer ma ihi constitutional looyer ma ihi waana xusayaa dastuurkan qofka qoray ee chairmanka ka ahay waa aniga aabahay magaciisa aan ku sheegay maxamed xasan maxamed baa la yidhahdaa haddii la yidhaahdo madaxweyne ku-xigeenkiibaa ka khaldamay madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka waxaad israacisaa madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha golaha sare ee dhaqanka waa labadaa iyo labadaa haddaad aniga ii weydiiso su-aasha yaa saxsanna maamulka magaciisa kugu caddaynaya oo khaatuma istufa soomaaliya la yidhahdaa waa astaantiisa waxaa ku cad dastuurka midnimada soomaaliya waxaa ku cad astaantiisu calankaa buluuga ah xidigta cadee shanta geesa leh waxaa ku cad isla raadinta iyo dhexdhexaadka noqoshada midnimada soomaaliya wada hadalka lala furay maamulka beesha waqooyi galbeed war anigu ma aqaano waxa la yidhaahdo aan wax qalana midiyaha qarsano maamulkaa beesha isaar waxay soomaali kaga go-eenna iyagaa yaqaana waxay ku khaldan yihiinna in ilahay kusoo celiyaan aaminsanahay hadday ku adkaystaanna wax badan ay soomaali kala go-een garan maayo waxaan leeyahay halkaa tigaada loo raadsaday xaqdaray ahay maamulkan waxaa loo dhisay in uu maamulka hirgeliyo deegaanada khaatimo sida soomaaliya min siidani ilaa xadka etoobiya deegaanka beeshu ilaa far hareeri buu ku egyahay laakiin inta xuduudka soomaaliya baan ku ekaynaya oo xuduudaha kumeel gaarkaa sidoodaan u ixtiraamaya marka yaa gar daran haddii la weydiiyo waxaa gar daran cidda xuduudkii khaatimo sida soomaaliya ka baxday kama warwareegayo madaxweynahaygu ha qirto guddoomiyahaygu baarlamaanku ha qirto in ay ummaddan khalad ka galeen dastuurkii loo dhaariyeyna khalad ka galeen mada weliba guddoomiyeha baarlamaanka waxaa usii dheer meel ay kaga qoran tahay bal madaxweynahaba marka hore qil helaya inuu wada hadal geli karee natiijadana dadkan kula soo noqon karee guddoomiyaha baarlamaanku inuu wada hadal galaaba xaaraan bay ahayd hay-addii sharci dejintuu ahaa kii loola soo noqon lahaa ee la odhan lahaa ma saxdaa mise waa khalad buu ahaa horta isagu gawaan raac baan qoray waa khaldan yahay mar walba madaxweynaha soo hadhay dee wuxuusan awood u lahayn iyo dastuur qabiil kaluuba furtay oo qabiil dastuurkiisii wuu duuduubay meeluu dastuurkii u duuduubay iyo ciduu u laalaabay la garan maayo qabiilka kalena dastuurkooda u furtay war waxaan leeyahay inaad ceshataan oo shirka nagu sintaan waxa kale aad u hanqaltaagaysaana inay inay hawaawir tahay iyo dhan dabagaallo aanay run ahayn saa wanaagsan dadkan danahoodu beesha ay u hanqaltaagayaan kama dhul weyna kama taariikh badna kama risoos badna waxaan leeyahay qof wixiisii arki waaya wax kala arkay bikulli ixtiraam way iga mamnuuc inaan qof iyo koox iyo been midnaba ku xadgudbo laakiin siyaasadda soomaaliya maanta haddaad qofku khaladkiisa sheegto dee xisbigaba loo qaadanayaa ama ardaa gaara inaad maagiso beela waxaan leeyahay maamulkayga inta isku raacday inay beesha isaaq la furaan wadahadal oo maamulkooda ku darsadaan ingiriiskaana wada gumaysan jiray ingiriisku dad uu dhalay meesha kagama tegin dhaxalay wada lahaayeenna kagama tegin marka horena inaan laga soka dhicin baa wanaagsan qolada waxaa la odhan jiray british somaliland protection dadkii ingiriiska magan galay bay ahaayeen qolada kale anigu aan ka midka reer khaasmana waxay ahayn british somaliland occupation dadkii ingiriisku qabsaday koob ilaa konton laba markay ku xasuuqmeen ee malyan inka badan kaga dhimatay bay ahaayeen haddii dawlad la noqdayna oo xorriyaddii la qaatayna markii hore waxaanu lahay wabalukaadiyo aynu wax kala qaadano maya maya fudaydkooday nagu gaarsiiyeen indilaabkii koob iyo lixdankiina xasankaydu mas-uulka ka ahaana iyagaa ku dhawaaqay kacaankiina hoodeeda ba-aya bay lahay marnaba taariikhda kama naansinay haddaynayn maanta soomaali aynu wax ka wada mid noqono waxaa ka horeysa biriisi boliska mabdaa in laga wada hadlo waa go-onay inay ka noqdaan dadkan soomaliland iyo dambiilayaasha musaahidkooda ka noqdaan taariikhyaha khaldan ee carruurta ukari u xariiqayaan iyo waxan ay kurikalanka waxbarashada ku dareen inay ka tagaan intaa kabacdi baanu nasabada soomaaliyeed isla noqonaynaa soomaalina wax u wada qaban karnaa anagoo wada jirnaa laakiin qof intaasoo khalada ku jira waranada hawadaag la noqon maayo soomaalina kaga dambi geli maayo walaalahayga soomaaliyeed ee silib ku dhaqan ee ba iyo bakoor ku dhaqan ee beledweyne ku dhaqan ee ceelbuur ku dhaqan ee hobyo ku dhaqan ee gaalkacyo ku dhaqan ee xaafuur ku dhaqan kaga dambi geli maayo beel soomaali u cadaysan mana qancin karo mana raali gelin karo aada baad umahadsan tahay aad baad umahadsan tahay inagoo gabagabadii ku dhow waraysigii ardaaga lixdanka waxaan rabnaa waxaad ka dhawaajisay hadalkaagii ugu horreeyey dhinaca in isimada iyo siyaasiyiin ama g eleven ay qaab kumeelgaad iyo hadal nooca aweed shirar baa ka socday xamar dowladda federaalka ay kula hadlayeen ismadii reer khaatimo iyo golihii g gardaaga g eleven iyo odayaal kale oo aqoon-yahana ah arrintaas maxaad bal briefin naga siinaysaa ma waxay lug kulahaayeen arrimahan ka dhacay buuxoodle si kelmadda halkaa walaalow raa walaalow raalli ahow anigu waxaan aqoonsanaya horta jamhuuriyad la yidhahdo jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya oo kasoo bilaabanta xeebta faransiiska ee kabuuti xuduudkeeda oo lawyacaddo iyo lughayaah iyo ilaa meesha la yidhahdo xuduudka malindi ee dalka kenya dariskiisa dowladda federaalka ahi deegaankan iyadu hoos tagaa mas-uuliyadduna waa sida ay u jidato si sharaf leh oo qurux badan oo karaamo leh oo ixtiraam leh oo isafgarab leh bay isu soo arkeen madaxdii golaha sare ee dhaqanka madaxweyne ku-xigeenkii golaha xaasiqaadka ama buurtida ah ee shii labanka la yidhaahdo iyo golihii xubnihii guddiga ahaa ee iyaguna baarlamaanka federaalka ka mid ahaa ee reer khaasimo kasoo jeeday yaanan qurxinin anugu ha la qarsado midiyahana hala ha la qarsado ma aqaano meeshii dhulbaantee xamar tagtay ilaa aqoon-yahankoodii iyo ilaa dhaqankoodii si gobonnimada bay dowladda federaalka ee ra-iisul wasaare khayra hogaamiyey ku soo afgarteen deegaankaasina xuquuqdiisa inuu helo oo hay-ad walba iyo wasaarad walba iyo dowlad walba leh waxaanu ka magansanayna oo ka baryayna dowladda soomaaliya maaha waxaanu xaq u leenahay haddii su-aashu noqoto cidda naloo marinayo waa cidaanu markaas ku waafaqsanaya taladana taladeenna gacanta ku haysa ee aan magan iyo marti midna u ahayn shacab soomaali diidan iyo mas-uuliyiin soomaali diidan waad mahadsan tahay
aad baad u mahadsan tahay arrin ku lug le kumeel gaad in xilka laga qaado madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka oo qaab kumeel gaada wax loo sii magacaabo arrin noocaasi miyay xamar ka soo fushay oo aan uu la yimi madaxweynaha iyo madaxweynihii hore ee indhasheel buuhoodle kadibna sababtay arrimahan meesha ka qarxay
walaal anigu anigu anigu markaan shaksiyadeyda eegayo danaha dadkaygana eegayo waxaan leeyahay madaxda aanu wada dhaari wada dhaarinay sidii habboonayd way yeeli waayeen hebel baa saxan iyo hebel baa khaldanna dastuurkay ku qoran tahay aniguna xudiin kama hi golayaasha haddeer anigu waxaan jecelahay in maadaama maamulkii sanadkii saddexaad toban maalmood uga harsan tahay maalintii aanu madaxweyne rasmaal khaliif galeed iyo madaxweyne ku-xigeen cabdulle maxamed ale haybe dhaarinay ay saddexdii sannadood toban maalmood ka harsan tahay haddii ay iyagu isqabqabsi iyo beelo kale in la aado iyo anigaa saxan iyo anigaa saxan iyo golaan fadhiisiyo golaan fadhiisiyo ay taagan tahay arrintaasi dadkeedana dhib iyo hagardaamay ku tahay waxaan jecelahay in dadka lagu sugo shirweyne dadkan isugu yimaado khaladaadka jirana dastuur lagu xaliyo khaladaadkoo la dirto lagu xaliyo in laysxukumo lagu xaliyo ad waxay soomaalida ku mahmahdaa hadal la garoosiyaa lagaga dhergaa biyana sacadaa lagaga dhergaa hebel baa dastuurka ku saxan aanu constitutionan loo ermay laakiin sidaas saxan waxaan leeyahy meesha shir baa ka dhacaya talaa dadkana dib baa loo dib baa loo habaynaya inta ka sokaysa waxaan leeyahay soomaalinimadiinina baroor ku ahaada midnimada soomaaliyana aaminsanaada reer soomaali ka dudbayna ha joogto inaad soo cada celisaan oo shaydaanka iska naaraad tidhaahdaan mooyaane qalabkoodii ha kabayeelina maanta waxaa haysta waad aragtaan hantidii ummadda ka dhexaysa iyo dhul iyo guri iyo deked iyo bad wax walba lahaa inay iibiyeen maanta iyagu in la keeciniyo maciynay u baahaynin haruubkaa buuxsamay ninka usii durayo war anigu dan dadkaygana uma arko dan ummad soomaaliyeed iyo cirqiga soomaaliyeed uma arkay shaydaanka iska naar baan lay nooc kasta uu yahay aad iyo aad gabagabadii su-aashii ugu dambeysay shirkii buuhoodle markii ugu horeysana ay simadu ku dhawaaqeen markii dambena waxgaradka reer khaatuma ay soo dhaweeyeen si cad si ay uga hor yimaadeen madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanku shirkaasi halkuu ku dambeeyey ma dhacayaa xilli muu dhacayaa maxaad weer naga siinaysaa
marka koowaad horta golaha noogu sarreeya maamul ahaan xulintaas ha jirto golaha sare dhaqankaa noogu sarreeya laba jeeroo raaxusay waa ku celinayaa guddoom guddoonka golaha sare dhaqankana baa arrintaa iclaamiyey cid ka hor imaan karto awood dastuuriya ulahayna ma jirto shirkaasina waa dhacayaa deg deg buu u dhacayaa aniga oo ah wasiir hore oo warfaafinta iyo isgaarsiinta khaatumaha oo axmed maxamed xasan ahina guddiga qabanqaabo ama farsamo ee shirka buuhoodle ka dhacaya ka hortegaya anigu ma ihi mana beeninayo waan taageerayaa shirkaasi waa dhacayaa waa dhacayaa waa dhacayaa awood rabbi iyo masiibo caama buu ku baaqan karaa qof iyo laba iyo koox midna ma baajin karaan shirkaasaa reer kaasuma ku ducaysanayaan dowladda federaalka inay kaga warhaysaa ummadda soomaaliyeedna war xoogaa waxaa la yidhi jidka aad maraysaa kululaayo wuxuu yidhi beeneeninaa maray war meeshaan deganahay waadna aragtaan sabhadihii s dhex degannahay raaciyaddii talyaaniga iyo ingiriiskaanu dhex degannahay sidaanu ku sarfas garayna hanala yaabina oogaa isxagxagashada iyo dhibaatooyinkayga iyo ujeeddada kama badna midnimo soomaaliyeed iyo qaran sharaf leh oo aynu wada harsanno oo aynaan shisheeye u kala dheerayn oo aynu khayraadkeenna iyo dalkeenna iimaansanno adduunkana sharaf kaga lahaano ilmeheenuna aanay badaha ku dhiman oo xabsiyada adduunka ku baabiin war waxaan intaa ahayn oo reerkaas ama uga gol leeyihiin ma jirto walaalayaalakeena soomaaliyada aanu ku sugannahay nooga garaadayna inaa si caya ha noogu samaynina waxaan kale nima ahan jooni mayna aad baan idin mahadinaya assalamu alaikum raxmatullahi wabarakatu halo halo
a wasiir waa ku maqlaynaa waxaan umalaynayaa weriyihii baa dhacaan umalaynayaa may maqashaa may maqashaa waan wa waan hadlayo midha waxaa iga go-ay signalka wasiir aad baad umahadsan tahay waana kaaga mahad celinaynaa waraysigaa dheer iyo waktigaadan ku talagelin ee aanu kaa qaadanay intaba dhammaanna haddaanu nahay madasha ama ardaaga lixdanka aad baanu kaaga mahad celinaynaa waraysigaaga salaam ullahi calaykum
waayo calaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu